إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها وما قرب إليها من قول أو عمل أيها المسلمون عباد الله موضوع حديثنا اليوم عن التذكير بنعمة الأمن والتحذير من مفاسد الانتخابات وحبيث الله تعالى خطبتنا ونكاغا هدلي دونا لبا أرين كوغو هريا waxa way is xasuusin aanu is xasuusinayno nicmada amniga iyo nabadgelyada ahmiyada ay leedahay ilaalinteeda arinka labaadna waxa weeye dhibaatooyinka doorashada iyo mafaasidda ololaha ku jira digitaan markaasaynu ka digayno taas oo ka mid a waxyaabaha nabadgelyada dhibaatada markaas waxa weeye gaadhsiinaysa walaalayaal nicmada amnigu waa nicmo weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa nicam badan ayuu siiyey uu ku galladaystay nicmooyinkaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey inay tiro badan yihiin oon la koobi karin wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha badnida nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey ee badan yihiin tiro laguma koobi karo hadday ta nicmo markaas waxa weeye guud oo dadka ka wada dhaxaysa hadday ta nicmo gaara oo qofku si gaara u haysto mid la koobi karo ma aha wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax kasta oo nicmo ah ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qofku siiyey هو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة nicmooyinkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey waxaa ka waajibaya shukrina ilaahay subxaanahu wa tacaala in loogu shukri noqo oo loogu mahadnaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sii kordhiyo uu sii siyaado siyaadiyo oo una inooga xayuubin una inooga qaadin waid ta'adana rabbukum lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid nicmada layna siiyey waxa weye nicmatu lislaami waaliimaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala qof muslima uu kaa dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala rumayntiisa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inaad rumayso ood raacday in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu hanuuniyey waa nicmada ugu weyn ee nicmo ka weyn markaas waxa weye inay jirin waxaa ka mid a nicmooyinka waaweyn in ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey nicmada amniga iyo nabadgelyada waa nicmo iyana aada u weyn qofku ma kari karo hadduu fardi yahay qoys hadduu yahay ummad bulsho hadday tahay in markaas noloshu waxa weeye dhadhan ay u yeelato ilaa nicmada amniga iyo nabadgelyada markaas waxa weeye inay helaan mooyaane wax haba yaraatay qiimo ah iyo dhadhana oo nolosha yeelanaysaa ma jirto oo cibaadada yeelanayso haddii lawao nicmada nabadgelyada iyo amniga ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmada amniga iyo nabadgelyada qaabab kala duwan ayaa waxa weeye markaas laynoogu sheegay oo laynoogu baraarujiyey oo laynoo amray inaannu ilaalino oo inaan meel kaga dhicin quraysh ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku manno sheegtay nicmada nabadgelyada marka ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii markaas waxa weeye ka jeestay in amni ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey dadka kale aana siin awalam numakkin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi hamaraatu kulli shay awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhadafu annaasu min xawlih waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay in uu xasuusinaya nicmada amniga ee xaramka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey ee barwaaqada markaas waxa weeye miruhu meel kasta ay uga soo go-ayaan ay amni ku haystaan iyadoo dadkii markaas waxa weeye hareerahooda joogay amni daro markaas waxa weeye ay hayso waxaa ilaahay subxaanahu wa tacala uhi falyacbuduu rabba hada albeyt alladii adcamahum min juucin wa aamanahum min khawf ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay allaha subxaanahu wa tacaala rabbiga beytkaa iyo kacbadaa ha caabudaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa cibaadada iyo keliyeelitaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala hala yimaadaan allaha subxaanahu wa tacaala wax siiyey amni iyo nabadgelyena markaas siiyey ee gaajadii markaas ka ilaaliyey iyo haraadkii baqihii iyo amni darradana ilaahay subxaana wa tacaala ka ilaaliyey ha caabudaan dadka muuminiinta ilaahay subxaana wa tacaala amniga uu waxbay markaas ugu gallad sheegto u xasuusiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa iyadoo markaas waxa weeye cabsi iyo taagdarri iyo amni markaas la-aan ay soo martay ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ku yidhi wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fi lard takhaafuuna an yatakhadafakum annaas faawaakum waayadakum binasri warazaqakum min aldayibaat lacallakum tashkuruun waxaad xustaan markii tiradiinu ay yaray eed ahaydeen qaar markaas waxa weeye la taag daraysto dhulka dhexdiisa oo dadka markaas waxa weeye inay idlaayaan oo idlufsadaan markaas waxa weye aad ka cabsanayseen markaasaa ilaahay subxaanah wa tacaala meel aad ku hoyataan nabadgelyo ayuu idin siiyey wuuna idiin hiiliyey ilaahay subxaanah wa tacaala dayibaadka iyo waxyaabaha xalaasha ilaahay subxaanah wa tacala idinku harsaaqay saaad ilaahay subxaanah wa tacaala ugu shukri noqdaan dadkii wanaagsanaa ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala uu xasuusinaya nicmada markaas ilaahay subxaanah wa tacaala uu siiyey inay ilaahay subxaanah wa tacaala markaas ugu shukri naqaan inay nicmada markaas wax weeye xasuustaan nabiyullaahi ibraahim markii kacbada u dhisay wixii ugu horreeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiistay ee uu ku duceeyey waxay ahayd amni iyo markaas waxa weeye nabadgeli waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada albalada aamina wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaahay baa subxaanahu wa tacaala rabbi uu yeedhaya nabiyullaahi ibraahim uu baryaye weydiisanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu beledkan ka dhigo beled markaas waxa weeye aamina ubadkiisana uu ka fogeeyo asnaamta markaas inay caabudaan waxaa ducadii uu ku bilaabay nabadgelyadii ilaahay subxaanah wa tacaala inuu beledkii iyo xaramkii ilaahay subxaanah wa tacaala u weydiiyey markii dambuu ilaahay subxaanah wa tacaala haddana u weydiistay in markaa shirkiga iyo asnaamta in la caabudo isagii ubadkiisuba ilaahay subxaanah wa tacala uu ka dheeray aayad kale ilaahay subxaanah wa tacaala wuxu uhi warzuquu min asamaraat markuu yidhi rabbi ijcal hada albalada aaminan ayaa wuxuu yihi waxaadna mar ku arsaaqdaa samaraadka iyo midhaha markaas dhulka ka soo go-ayaana waxa weye markaas ku arsaaq ayuu yii ahmiyadda markaas amniguu leeyahay bay tilmaamaysa in waxa weeye noloshii kale laga hormariyey oo nebiyullaahi ibraahim ducadiisa uu kaga hormariyey in ilaahay subxaanah wa tacaala nabadgelyo uu siiyo waayo haddayna nabadgeli jirin cibaado sixiina suurtogeli mayso nolosha kalena macaan iyo dhardhanni markaas waxa weye yeela mayso oo qofkii baxay waxay markaas dabadda u baxa adduuna naftiisi iyo maalkiisi iyo ehelkiisi midnaba aamin ku ahayn noloshu wax haba yaraatee u yeelanaysaa ma jiro wax qiimo haba yaraatee yeelanaysaa ma jiro waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay qofka nabadgelyada la siiyo caafimaad iyo wuxuu cunana la siiyo in nolosha adduunyada ay u dhammaystiran tahay man asbaxa minkum aaminan fii sirdi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmihi wa leylatihi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiila qofka ehelkiisaa mid ku nabad qaba oon baqa una jirin caafimaadna markaa hayso jidhkiisu caafimaad qabo maalintaa wuxuu quutuu cunana haysta waxuu ka dhigaya markaas adduunyadoo dhan inaan la siiyo waxbayna ka dhinna laakiin haddii markaas waxa weye qofku nabadgelyadii uu waayo oo waxay markaas caafimaad la-aan ay ku dhacdo oo wuxuu quuto markaas uuna hay waa waxyaabihii nolosha markaas waxa weeye gundhigo ay lagu qiimeynaya dee noloshiisu markaas ma dhammaystiro way kala dhacsanta walaalayaal ummado fara badan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala amni iyo nicam iyo barwaaqo u siiyey markaasay ku kufreene ilaahay subxaanah wa tacaala ugu shukrina dawaayo ilaahay subxaanah wa tacaala wuu ka qaaday oo markaas waxa weye uu ka xayuubi wadaraba allahu masalan qaryatan kaanat aaminatan mudma'inna ya'tiihaa risquhaa raqadan min kulli makaan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي سبحانه وتعالى وحو تصالى مركز نوغو سو قاطي ونو شيغي مغالو قار بايري مكة أيهي إلهي سبحانه وتعالى برواقه ينبدليو إلهي سبحانه وتعالى وسيه dabeetana nicmadii ilaahay subxaana watacaala ayay ku kufriday oo ilaahay bay subxaana watacaala uguma hadlaqi waayo markaasay ilaahay subxaana watacaala uu ka qaad u ka xayo qowmu saba ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka warramay min ahli lyaman oo barwaaqo iyo nicmooyin iyo nabadgelyo markaas waxa weye ku noolaa markaasay waxa weye ku kufriyeen ee ilaahay subxaana watacaala uguma hadlaqi waayo way kibreen nicmadii bay markaas waxa weye hayn kari waayeen ilaahay subxaana watacaala uu ka qaad dalika jazaynaahum bima kafaruu وهل نجازي إلا الكفور بإلهي وحن صلاة وقصمين كفر قاي كفرين عمد إلهي سبحانه وتعالى ماشي مركا برواقضة يمرها يوحوى مركز فواكين ويكسو بحي جرتي وحلاقة جمال دير قضحة أي كسو بحضة وحبا لقا قوصن كان عبسي أي إلهي سبحانه وتعالى وحوى وكفر وحن قوة المرنا لدي كفر قاي سنيه سلا سارة قول عدك السوء كفر ليسو بديه وإلهي نعم كيسو وقما هدقوها ساسا قوة المرنا أي إلهي سبحانه وتعالى waxyaabaha markaas waxa weeye ummadaha ku dhacay waa waxay markaas galabsadeen oo nicmadii ilaahay subxaanahu watacaala uguma hadliq waayeen wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kasiir dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bimaa kasabat aydi nnaas lacallahum yarjicuun dhibaatada ka dhalanaysa shukrinaqa ilaahay subxaanahu watacaala nicmadii loogu shukriniqi waayo ee ilaahay subxaanahu watacaala nicmadiisii la dafiro ee lagu kibriyo ee ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye markaas lagu carogeliyo cuquubada ka dhalanaysa waxay noqon kartaa mid dadka si guud ugu wada dhacaysa mid waxa weeye gaara oo qof kasta si gaara ugu dhacaysana way noqon kartaa dadka ilaahay subxaanahu watacaala uu ciqaabena dad ka wanaagsan ina kuma lihine waxa weeye markaas waa wado qofka ee waxa weeye maraba la kulmaysa imise ummadood oo waxa weeye markaas mulki helay oo nicmooyin fara badan ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey ayaa tarafkii iyo amnigii markaas waxa weeye ku kufriyey oo daacadii ilaahay subxaanahu watacaala u adeegsan waayey oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka qaado boqortooyadoodii iyo dowladahoodii la burburiyey oo cadow waxay markaas gaala ah iyo mid gudahoodaba ilaahay subxaanahu watacaala ku salay nicmada amniga ilaahay subxaanahu watacaala ilaalinteeda wuu adkeeyey waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yihi man xamala calayna asilaaxa falaysa mina qofka markaas hubka noo qaata annaka nagamid lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta ah qofka hub qaata nabadgelyadii markaas ayuu khalqa guriyey dariiqii saxda islaamka ma aha rasuulkuna beri buu ka noq almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadi qofka muslimka ee islaamkiisu saxu yahay waa qofka carabkiisa iyo adigiisa laga nabadgalo ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la diiday xataa iyadoo amniga la ilaalinayo in qofku qof muslim oo ka baqa geliyo oo argagax geliyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu laa yushir axadukum ilaa akhiihi bisilaax midkiiuna walaalkii ku tilmaamnu ku fiiqin hubka uu sito lacalla shaydaana yanzicu min waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu markaas waxa hubka ku fiiqo ku ciyaarayo ku dhufto oo ku dhacdaba hubkaas dabeetana sidaa naarta waxa weeye ku galo axaadiista qaarkood waxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in ay ka dhalanayso qofka hadduu walaalkii wax xadiida ku tilmaamo in markaas lacnada ilaahi subxaana watacaala ku dhacayso naxariistiis laga dheeraynayo masaajidada marka la soo gelaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam in qofku waxa uu markaas waxa weeye huba uu la soo gelayo ee waran iyo waxa markaas la waxyaabaha la midka ah yacni afka hore ha qabto qofkii inaad ka nixiso xataa ayaa la diiday waxaasoo dhan waa ilaalin nabadgelyada markaas waxa weeye la ilaalinayo waxaa layna faray in salaanta la faafiyo afshu salaama baynakum assalaamu calaykum waraxmatullah faafinta salaanta la faafinayo waa waxa weye markaas nabadgelyadii oo waxa weeye la faafinayo oo la iskugu ducaynayo waxaa laynoo diiday markaas dhulka in la fasahaadiyo oo xumaanta shirkiga macaasida lagu fasahaadiyo walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha arrimahaasoo dhan waxay tilmaamayaan sida diinteena islaamku nabadgelyada ay u adkaysay ee markaas ay u xoojisay waxaa laynoo jideeyey oo laynoo tilmaamay waxyaabaha nabadgelyada xifdinaya ee ilaalinaya wasaa'ilu xifdi lamn waxaa ugu horeeya taxqiiqu tawxiid waijtinaabu shirk in ilaahay subxaanahu watacaala keliyeelitaankiisa la dhabeeyo شركك لسكي الاليه الهي سبحانه وتعالى حقوق دي سعيد كلا للوداجي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فليعبدوا رب هذا البيت وحوقوي امنك مركز وحوي لو خوجينيا لو ادكينيا وا توحيدك الهي سبحانه وتعالى الهي كلغين العالم in la iska ilaaliyo ilaahay cid kale xuquuqdiisa iyo cibaadadiisa in lala shuraakaysiiyo oo wax weeye markaas lala wadaajiyo waana waxa ugu weyne ilaahay subxaana watacaala uuna faray keliyeelitaanka ilahay cibaadada loo keli yeelo shirkiga in la iska ilaaliyo wacbud allaha walaa tushriku bihi shay waxyaabaha amniga xoojinaya waxaa ka mid a tadbiiq alxuduud sharciya xuduudda markaas waxa weeye in la ogo oo qofkii la yimaada dembi jariime ah oo nabadgelyadii meel kaga dhacaya in xadka lagu oogo ilaahay subxaana watacala wuxuuhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulilalbaab qisaasta oogitaankeeda ayaa ilaahay subxaana watacala uu sheegaya nolosha dadku markaas inay ku jirto oo nabadgelyada waxyaabaha xoojinaya ka mid tahay in laga fogaado macaasida iyo dunuubta ayaa waxyaabaha nabadgelyada xoojinaya ka mida dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowm xataa yugayiru maa bianfusihim wuxuu ilaahay leeyahay cidna nicmo ilaahay subxaana watacaala uu sii ka doori maayo ka qaadi maayo ilaa wixii naftooda ku sugnaa ay bedelaan nicmadii ilaahay subxaana watacaala uu siiye cid kagama qaado iyo koon mutaysan in laga qaado wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wax badan baa waliba ilaahay subxaana watacala u dhaafay wax badan baa ilaahay subxaana watacaala dadka ducafada iyo masaakiinta ah wax way markaas laynaogu naxariisanay marka nicmadii macaasida iyo xumaanta la samaynaya ayaa bedelaysa oo ilaahay subxaana wa tacaala dadku waxa weeye uu ku ciqaabaya hadday ka hali waayaan waxaa ka mid a in nicmada amniga la xasuusnaado oo alxamdu lilah la yidhaha ilaahay subxaana wa tacaala loogu shukri noqo oon la ilaabin fadkuruu aalaaa allahi walaa tacthaw fi lardi mufsidiin reer banu israa'iil in badan baa ilaahay subxaana wa tacaala uu waxa weye markaas xasuusiyey nicamka faraha badana ilaahay subxaana wa tacala uu siiyey uhi ilaahay ugu mahadnaq dhulkana markaas waxa weeya fasahaadnin nolosheennu siday ahaan jirteenna iyo waxa weeye nabad la-aantii iyo gaajadii haraadkii iyo bayhoofkii iyo qaxootinimadii waa inaynu dib u xasuusanno maanta in badan oo waxa weeye yacni intii waddanka la soo galay kadib waxa weeye dhalatay dee warba kama hayaana sidan bay ku weynaadeen laakiin waa in la xasuusiyo oo waxay markaas nicmada amniga ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadno oo aan waxay markaas lagu kufriyo ilaahay subxaana wa tacaala hayna garasiiyo nicmada amniga inaanu ilaahay subxaana wa tacaala ugu shukri naqno aynaan markaas wax weeye ku kufriyin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam waxaanu wax ka tilmaamaynaa mafaasid lintikhaabaat doorashooyinkii ololaha dhibaatooyinkii mafaasidda u leeyi waana waxyaabaha ugu badan ee waxa weeye markaas ilaahay subxaana wa tacaala waxa ka cadhaysiinaya waxyaabaha waxay markaas amni darrada keenaya ka qayb qaadanaya iyo dhaqan xumadaba dariiqaa markaas intikhaabaadka cidda madax noqonaysa in lagu doorto waxa weeye markaas cod dheeri dariiq sharciya ma aha dariiqii waxa weeye markaas muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala u sharcigareeyey madaxdooda inay ku doortaana ma aha dariiqa ilaahay u sharcigareeyey waxa weeye dadka ahlulxalli waalcaqdi ah dadka ahlura'yiga ah ahlulcaqliga ah dadka ahlulcilmiga ah dadka taladu ay ka go-ayso intay isku yimaadaan cidda ugu habboon talada muslimiinta markaas waxa weeye inuu dhiibaan waa taa dariiqa waxa weeye markaa yacni sharciga uu noo jideeyey laakiin maanta ummadaha waxay markaas muslimiinta in laga qaalibka noqday way ka baydheen dariiqii saxdaha waxay mareen waddadii waxa weeye markaas gaalada oo ah waxaan loo yaqaan alintikhaabaat doorashooyinkuna waa dhaqan markaas waxa weeye gaalo sida loo kala cod badan yahay waxaa lagu doorto haddaad to aada imika shan ku socotaan oo midkiin waxa weeye mid uu yahay qofka caalimka ee caaqilka ee wanaagsan afarta kalena iyo in afarta faasiqiinta ah amba wax magaratada ah afartaa codkooda ha leego ka caalimka haddaba gala weye macnihi waxayna farac ka tahay dhaqanka dimuqraadiyada loo yaqaano ee gaaladu waxay markaas ay diinta u ah dimuqraadiyaduna waa maxay waxa weeye xorriyatulmutlaqa qofku iyo shacabku wax ay doonayaan ha sameeyaan xumaantiiyo wanaagga miisaanku ha noqdo waxay shacabku doonayaani qofku uu doonayo waa taa dimuqraadiyadda xaqiiqadeeda maanta waddamada gaalada doonitaankoodii waa taa ay waxa weeye qaanuun ka dhigeen ay sharcigareeyeen inay idhaaheen ragguna ragga ha guursado dumarkuna dumarku ha guursado qofku wuxuu doonu guursan karaa haddaad markaas waxa weeye ka hadashood arrinkaasu tidhaaho waa dhaqan xunna dembi baad ku gelaysa waa lagugu xidhay waa dhaqangelin markaas waxa weeye dimuqraadiyadda oo xorriyatu shacbi ah shacabku waxay doonayaan in markaas lagu shaqeeyo wax kale aanu qofka maamulahayn oon diin la eegahayn oo waxay markaas dhaqan horeba la eegayn oon caqli la eegayn laakiin qofku muxuu doonayaa taa weye waa dadku u noolaadaan sida xayawaanku ay u nooliin waana tii ilaahay subxaana wa tacaala gaalada u ku sheegu uri ulaa'ika kal ancaam bal hum adallu sabiila xoolahoo kale la midii buu ilaahay bal way ka lumitaan badan yihin ولو فرسي إلهي سبحانه وتعالى تلمانتيس وأصدق حولها مركز وحوية الله نورا حتى سيدا إلهي تلمانه وحوله أي كحسودان أي ما أنت مركز قالت دقنا هو وهو حوية إن كحسودان انتخابات كنا وفلين قيب كم إذا مركز وحوية ديمقراطية دا قال ما قالتنا ما أنت ديمقراطية دا qaabkay u hirgelinayaan waa dimuqraadiya qaata amba gaalnimo qaata bareera sidaa markiiba odhan maayaan laakiin way qurqur bay ka dhigin xaggii madaxtinimada doorashadooday geliyeen xaggii waxay markaas maamulkii gurigayay soo geliyeen xaggii waxbarashadii bay soo geliyeen xaggii waxa weeye markaas dhinacdhi caruurta markaas xuquuqdoodii bay geliyeen markaasaa ay hay-ado weliba u sameeyeen ilaalinayo dhaqaale waxa weeye markaas ku bixin إن ضدك مسلمين تهاعان ووحي رسولك عليه الصلاة والسلام وكور همولي لتتبعون سنن من كان قبلك والدوين جددك يكهر هي آيات راعد وانتبه رسولك عليه الصلاة والسلام يدو كدقا وعن رسولك عليه الصلاة والسلام لمن تشبه بقوم فهو منهم قف عيد اسلوه كيسيا إياك أيها وكبد بها رسولك عليه الصلاة والسلام وحاكمنا مفاسد ديلا إن تهي إحياء التعصب القبل شيء مركا وحوية صورنا ولينا أيها تعصبكي iyo isqabsigii iyo isnacaybkii markaas qabaliga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah qabiiluu ka dhigay si ay isku bartaan litacaaruf laakiin si qabiilkaa markaas waxa weeye la iskugu kooxaysto oo qolada kale markaas waxa weeye lagu weeraro oo lagu aflagaadeeyo xadgudub lagu sameeyo waa tacasubka qabaliga waana shay waxay markaas xaaraan waana maanta markaas taad aragtaan qabyaaladdii iyo waxay markaas tacasubkii jaahiligaha sida waxa weeye awoodda u yeeshay jilibkii qulaha iska hor imanayaan islaynayaan een xidid iyo xigaal midna baan la ilaalinahay kuwii xididkii iyo xigaalka ahaa ayaa bakeeriyada waxay markaas isla dhacaya budadka maxaad anaga waxa weeye markaas aad noo soo raaci anaka noo dooray maxaad anaka waxa weeye markaas noo dooro weydiye kan baa la dooranaya fulaan iyo ficlis waa waxyaabaha markaas ay bahashan nagu beertay dhaqamada xunxun bay ka mid cadaawaddii iyo isnacaybkii in dadka muslimiinta dhexdooda la dhigo oo waxa weeye markaas ay iscolaadiyaan ay isjaraan oo salaanta qaarkood ay la kala beedhaan dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala weli innama almuuminuuna ikhwa ayaa wax weeye markaas ka dhashay waayo waa camalu shaydaan waa shaqo markaas shuqul shaydaan weeye dadka muslimiinta ah ee wax weeye markaas lagu soo dhex tuuray waxaa ka mid a mafaasideeda in ay fasaahadinaysa akhlaaqdii bulshada iyo mujtamaca rag iyo dumarba waxaa socda raggii waxay markaas iyo dumarkii ikhtilaadka dhallinyaradii waxa weeye laysku soo saarayo meel layskugu keenayo kamankiiyo muusiga loo tumayo gawaadhida waxay markaas la iskugu qufulaayo daaqadaha iska laadinaya waa dhaqan xumada markaas waxa weeye ay leedahay waxa waxa weeye markaas dadku xaqiiqa ahaan la sheegay dhaqan xumada faaxishada faafitaankeedu waqtiyaday ugu faafitaan badanta waddankeenayta marka waqtiyada doorashada ay dhacayso eegaydu sanadka waqtigaa waqtigiisa waxay markaas mar walba doorasha dhacdo bal idinku fiirsada waa marka faaxishadiiyo xumaantiiyo carruurta xaaraanta ku dhalanaysa ay markaas waxay farabadatay wey waayo dadkaa markaas diinna saxan aan lahayn caqli wax way markaas aan lahayn ee sidaa isku dhex yaacaya ee gawaadhida aad arkaan dhaqanxumada siday u fuushan yihiin ee habeenkii waxa weeye labadii iyo saddexdii soo jeedee laysku xareeye dhallinyaradii hablayeen oo ah maxaa laga sugayma inay wanaag ka yimaado waa xumaanta markaas ololaha iyo doorashadan oo ay leedahay waana siday gaaladu u talagaleen dadka muslimiinta dhaqankooda inay ku fasaadiyaan oo markaas waxa weeye ku xumeeya waxaa ka mid a dhaqan xumada ku jira aklu lamwaali bilbaatil maalka baatilkii xaaraanta lagu cunaayo waa kuwa yani kuwa hogaaminaya hormoodku ka ka markhaati kacayaan aniga waa layga cunaa lacagtu baa layga qaataa maal markaas waxa weye xaaraan lagu cunaayo oo waxa weye loo baleelaya kanna qaar baa kule kanna waan waan ka qaataa kanna waan ka qaataa markaasuu dhaar iyo balan beena markaas waxa weye ayuu gelin waxaa ka mid a mafaasida ku jira tacliimu shabaab lilmukhadiraat dhallinyaradii oo mukhadiraadkii la baraayo hadday qaata iyo hadday sigaarta waayo maxaa tamartii awoodda habeen oo dhan iyo maalin oo dhan ay ku ordayeen oo kusoo jeedayeen muxuu yahay meena mukhadiraadkii waxay markaas aan isku waafaqsanayn inayna baabiinayeen diin iyo dad bay baabiinayaan dowlad iyo shacab baan isku waafaqsanayn tiimiyan ayn wax adeegsanayaan ee habeen iyo maalin la qaybinayo ee ilaa miyigii lagu fasaahadinayo waxaa ka mid ah waxyaabaha markaas waxa ku jira tacallumul kadib dadka beentii la baraayo oo been waxay markaas uga sheegayin oo niya been baan u sheegaya waan iskaga kaxaynaya haa waanu waxwey waanu ku dooran doonaa waanu kula soconaa been baa wax lagu cunaya been baa markaas wax weeye la sheegaya balanburin baa markaas wax weeye la sheegaya qabyaalad baa lagu shaqaynaya waxaasoo mafaasida iyo dhibaatooyina ayaa waxyaabaha noocaas oo kale ay leedahay waxaana keenaya markii ilaahay diintiisa iyo sharcigiisaanu ka leexnay ee dariiqii gaalada markaas waxa weeye aanu marnay waxaa waajiba ilaahay subxaana wa tacaala in laga cabsado ilaahay subxaana wa tacaala unu soo noqonno maalmaha waxa dhacay ee xumaan ah ilaahay subxaana wa tacaala iu dhow iyadoo weliba muddadeedii la soo gaabiyey oo lix cisho laga dhigay oo waxa markaas taana dowladda ay ku mahadsan yihiin cid kastoo ka shaqaysa laakiin asalkeedaba in la joojiyaa ka saxsan ololaha geligiisa waajibka sharciga waa maxay ololaha laf asalkiisaba in la joojiyo waar gaaladu sida wuxu doorta waanu ka darnayna kuwii keenay dhaqankan xunayn islaamkuma waafaqsanayn sida wuxu doortaan wax sida xoolaha sidan u qaylinaya u qamaamaya oo u ordaaya habeen iyo maalin mid yar iyo mid weyn oo guryihii laga seexan kari waayey waxaanoo kale ma laha ma laha waa dhaqanka jahliga iyo aqoon la-aanta iyo waxa kudeeshada indhaala ayaa markaas waxa weeye keenaysa cid kastoo wax ka qaban kartana ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinay hadday dowlad tahay hadday shacab tahay hadday ururada kuwa waxay markaas hormoodka u ah tahay hadday culummada tahay in qolo kasta ilaahay subxaana wa tacala u weydiinayay hebel baan dooranayay oon dadka ku fasahaadinayay inaan soo baxaan dooranayay kullukum raac wa kullukum mas-uulun can ra'yi falanasalanna aladiina ursila ilayhim walanasalanna almursaliin waa la isweydiinayay si yaroo fudud baa dunyada looga tegayay waad ogtiin karoonu siduu dadkii u kaxeeyey oo u socodsiiyey dowladihii awoodda lahaa waad aragtaan ilaahay subxaana wa tacaala inaku way naga xijaabay laakiin haddawnu dariiqii xumaanta kusii socno ka warran oonu ilaahay subxaana wa tacaala nicamkiisu ilaalin weyno oonu ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadnaqi weyno ilaahay subxaana wa tacaala unu soo noqon cadhadii ilaahay subxaana wa tacaala la cadagelinaya waa arrin halisa cuquubadeedu adigay kugu dhacaysa ubadkaagay ku dhacaysa ehelkaagay kugu dhacaysa adduunye iyo aakhira labada way kaa fasaahadinaysa hebel baan dooranaya waxba kuu tari mayso waxa ayaan darra weliba dadka waxaasoo dhan waxa loo samaynayo ee haddana markaas waxa weeye dadka sidaa habeen iyo maalin u ordaya wax alla waxay waxay markaas ugu filan yihiin mid walba dantiisa ayuu doonanay dalabu ri'aasa diinteena islaamka qofka madaxtinimada inuu cararo oo isku ammaano waa la diiday madaxtinimada sharcigu wuxuu leeyahay qofka ehelka waa in loo gartee wanaagsan ha loo dhiibo laakiin qofku ordaya muxuu uga ordayaa bay dala tahay mas-uuliyadda waa ka carari jirin dadkii wanaagsan qofka ku ordaya dan buu leeyahay soo maaha dan buu leeyahay ilaahayna subxaana wa tacaala ku kaalmay maayo ilaahay subxaana wa tacaala sharka haynaga badbaadiyo dariiqa toosan ilaahay subxaana wa tacaala hayna mariyo dhammaan madaxda iyo shacabkuba ilaahay subxaana wa tacaala haynoo islaaxiyo mar walba taladeena cidda wanaagsan ee wanaagga dadka ku hagaysa ilaahay subxaana wa tacaala haynoogu dhiibo cuquubaadka macaasida dhacaya ka dhalanaya ilaahay subxaana wa tacaala haynaga badbaadiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxay markaas amniga iyo nabadgelyada haynoo xifdiyo ilaahay subxaana wa tacaala diinta markaas waxa weeye haynoo ilaaliyo wasala allahuma calaa sayidina muxamed وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين